falastina waa macsan tahay shirkan waxaa la yidhaahdaa hanaanka dhab heshiisiinta qaran waxaana ka qayb galay ummado badan oo noocyo badan iskugu jira oo qaybaha bulshada ah horta wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyadoo dhan way kasoo qayb galeen muxuu ahaa culimadaa kasoo qayb gashay culimaadudiinka odayaal dhaqan baa kasoo qaybgalay ururada haweenkaa kasoo qaybgalay dhada saxaafaddaa kasoo qayb gashay dad kala duwan iyo international community-ga oo muxuu ahaa iskugu jira safaarado iyo haddii ilaahiy iyo hay-adaha qaramada midoobay qaybo ka mid a marka dadkaasaa kasoo qayb galay shir wuxuu ahaa tiradiisa ilaa saddex boqol iyo konton dad gaaraya ay ahaayeen ra-iisul wasaarahana furay marka maxaa looga wada hadlayaa ujeedka laga leeyahay shirka muxuu yahay
walaalay horta dee inagu colaad soo baahday iyo duruufo hadda aynu kasoo kabanay welina raadkoodii sii muuqmuuqdo baa jira oo hadda raadadka muuqdaa muuqdaa soomaali haddeer qabiilo iskugu hubaysan oo waaweyn ma jiraanin oo si hanaan weyna loo dareemayo laakiin colaaduhu iyo xasaraduhu way iska badan yihiin oo dadka markaas deegaamada wada degan baa aada isu laaya haddii ilaah idankeeda leeyahay oo dhulka iyo ku dagaalamayaan waxa ugu badan hadda waa dhulka waxyaabo yaryar oo interasa ceelal adigu waxaa duruufo haddeer muxuu ahaa lilaan u malaynaya inta badani dowladnimada oo dee lowan oo dharkiioo iska tabaryar iyo dadkiioo iska baaxan waxyaabo ay isu geegeynayaan oo ay kala daraynayaan waxaas baa hadda ugu badan laakiin shirkan waa mid qorshe fog leh oo tiiraf leh oo five years balaan ah toddobiyo tobankiiuu soo bilaabmay haddii ilaahay dankeeda leeyahay intaas wuxuu ku jiray muxuu ahaa iska qorshayn iyo qaabayn iyo kulamo yaryar laakiin waxaa la yidhaahdaa hadda hadda bilow yahay twenty twenty fourka ilaa twenty twenty nineka qorsho soconaya oo tiirar leh weeye tiirar leh
marka maxaa la rabaa in lagu gaaro
walaala waxaa lagu gaaraa shurku waa sii ballaaran doonaa oo wuxuu tegi doonaa qorshayaal kasii waaweyn hadda waa bilow intiisa soo gaadhay baa muxuu ahaa ka ka kulantay iyo intii isu imaan kadhay laakiin waa laga baaxad weynaanayaa marka barnaamijkaani wuxuu leeyahay tiirar buu leeyahay shan tiir lix teed baa aada muhiim u ah oo la rabo in soomaaliya ka gudubto abuuridda aragti aragti mustaqbal oo la wada leeyahay ka heshiinta dhibkii dadka soomaaliyeed soo gaadhay xilliyo iyo heerar kala duwanna ahaa xoojinta wadajirka ummadda ka hortagga iyo xalinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo semberi socsocda dhisidda kalsoonida dadku ku qabo ku qabaan dowladnimada xoojinta kasoo kabashada diifihii iyo riiqsigii colaadaha kobcinta iyo tayaynta aqoonta dhabta dhab u heshiisiinta nabadda iyo xasalinta khilaafaadka waa muxuu ahaa tiirarkaasuu leeyahay waxyaabahaas oo dhan baan rabnaa in ma garanaysaayo ay muxuu ahaa qeybihiisa dambe ay gaadho
marka ma hadda waxaa jira beelo iyo ama dad iska soo horjeedo deegaan wadaaga oo lagu heshiisiinayo miyaa hadda jira
maya hadda kaasu chamber joogtuba iska yahay oo haddee gal muxuu ahaa galmudug iyo muxuu ahaa iyo puntlandka meelaha iska soo gaargaareen waxyaabahaas waa ka socdaanin oo dad badu saas dhul isku laayay xaggan koonfurta koonfur galbeed baa iyaduna dhowr meelood muxuu ahaa muxuu ahaa waxyaabahaasu iskaga ka jirjiraanin kuwaas waa kuwo caadi oo iska joogta marka soomaalidu waxay u baahan tahay geedka hoostiisii inay ku heshiiso laakiin hadda farsamooyin iyo kaasoo muxuu ahaa ay hadhow qeyb ka noqonayso waxyaabahaasaan isku isku isku wadwadnaa marka khalaafyada yaryaroo hadda deegaamada ka dhaca dee waa iska jiraaniinoo hadeer annaga wasaarad ahaana qayb baan ka qaadanaa maadhuuta v o e da muxuu ahaa mar baan ka hadlay anigoo magaranaysaa dadka baaq u diraya hadii ilaahidankeeda leeyahay marka waxyaabahaas waa is jiraan laakin kan waa kasii korray korran yahay waana aas aas weeye muxuu ahaa hadeer waxa muxuu ahaa aanu wadnaa dadkaanu muxuu ahaa wax badan oo afkaara ama lagu kala duwan yahay ama siyaasad ha noqoto ama arrimaha bulshada ha noqoto ama afaarta afkaarta kale noocaastaba ha noqotee waxaasoo dhan iyadoo aan laysu diideyn oo ma garanaysaayo oo lagu kala duwanaan karo laakiin haddana waxaan rabnaa arrintii muxuu ahaa madaxweynuhu markuu xukunkan qabanayay soomaali heshiisuu yidhi dunidana la heshiisa marka waan baadugoobaynaa soomaali heshiisa marka marka wax wax xiriira miyuu la yeelan doonaa nidaamka dambe doorasho ee uu dalku aadi doono
wallahi haddee dee wuuba la leeyahay oo dee horta dee waxaaba ka horeeya dadku inuu heshiiskaasu dee hordhicduuba u yahay ummaddu inay xisbiya samaysato oo socoto oo muxuu ahaa qof iyo cod la gaaro dee waaba u gogol xaaraya waaba gogol xaar iyo muxuu ahaa wax muxuu ahaa dee loo baahan yahay laakiin markii hore dee wuuba ka horreeyado waa qorshe muddo soo socday weye